Siyeed kun sagaal boqol afartii sagaal arday ah aan fadhiya Koonfur Galbeed imtixaanka dugsiga dhexe taas oo tiro ahaan iyo ku badan tiradii ardayda sanadkii hore aan fadhiya imtixaanka. afartan iyo shan goobood oo yookshalyaalana degmooyinka koonfur galbeed ayaa dowlada koonfur galbeed soomaaliya aan qorshaysay in ardayda iyo ka galaan imtixaanka iyadoona imtixaankii qaadayta wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed wasiirka wasaaradda waxbarashada maxamed cabdiraxiin nuur oo iyo weheliyaanga mas-uuliyiin kale oo ku mid hayana gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka koonfur galbeed wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada agaasimaha guud ee wasaaradda gudoomiyaha gobolka baaya taliyaha ciidanka koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kaleed ayaa kula qayb galay furitaanka wasiirka wasaaradda waxbarashada maxamed cabdiraxiin nuur ayaa sheegay in siyeed uusan ka faraxsanyaa geega oo la roogo furitaanka imtixaanka oo loo fariisto imtixaankii shahaadiga ah marka waxaan leeyahay ilaah mahad iska leh sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed oo mar kasta nala garab taagan towjiihaad iyo in la dhiirigeliyo waxbarashada iyo horumarkeeda marka dhammaan ciddii ka qayb qaadatay booliska taliyaha booliska dhammaan taliyada xurumaha degmooyinka guud ahaan waxaan leenahay insha allah aada u mahadsantihiin waa idin bilaabatay waa maalin taariikh ah oo ardaydana mataqaana aan u rajaynayno inay guul ay soo hooyaan sidii horeba kaalimihii ay u geli jireen ay galaan ay ku wada farxaan dhammaan ardadii iyo waalidiintii iyo macalimiintii dugsiyadii dhammaan waxaan u rajaynaa insha allah in uu noqdo imtixaankan imtixaankii ugu guulaystay horumar iyo baraari ay ku gaartay insha allah koonfur galbeed guud ahaan waxbarashadeeda ay ku horumarto gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya marwo shamse maxamed yarow ayaa guul in rajayday ardayda koonfur galbeed ee imtixaanaadkan fadheeday
waa guul u soo hoyata koonfur galbeed inay maanta u fariistaan arday ku dhowaad toban kun oo arday ah inay u fadhiistaan imtixaanka shahaadiga ahaa waxaa u jeednaa oo aan markhaati ka nahay sanad walba sanadka ka dambeeyo inay isa soo tarayso ardayda tiradooda oo sanad walba sanadka ka dambeeyo ay tiro dheeri ah arday ku soo kordhayso waxaan rabaa ardayda inaan fariin yar halkaan ooga diro aan idhaahdo ardayda asaagiinna ah arday badan oo ilmo asaagiinna ah ayaan helin fursaddan maanta adinka aad haysataan oo aad ugu fadhidaan imtixaanka fasalka sideedaad ilmahaas yararka ah oo idinla eg inaad ku guubaabisaan mar walba say wax u baran lahaayeen sida ilmaha derbijiifta ilmaha iska tabaalaysan gacan lagu siin lahaa oo ay ayagana waxbarasho ay u heli lahaayeen midda kale waxaan rabaa inaan la dardaarmo ardayda oon idhaahdo imtixaanka markaad fadhiisanaysaan marka hore inaad bisinka qabsataan oo aad aan nixin waxaa idiin rajaynayaa guul imtixaankiina sidaasuu noogu daahfuran yahay